kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka soomaaliya waxaa hor taalla dood ku saabsan wax kabeddelka dastuurka amaba muddaxileedka madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka haddaba su-aashu waxaay tahay maxaa laga filan karaa dooda hortaalla aqalka hoose ee baarlamaanka ee soomaaliya ee ku aadan wax kabeddelka dastuurka soomaaliya gaar ahaanna arrimaha ay ka mid yihiin muddaxileedka ama muddada xilhaynta madaxda qaranka waxaa barnaamijka igala qeybgelaya garyaqaan zakariya yuusuf oo ah khabiir arrimaha sharciga ah faysal mataan oo ah cilmi baari arrimaha siyaasadda ah iyo fu-aad axmed xuseen oo ah aqoon-yahan ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi dhammaantoodba waxa ay joogaan magaalada nairobi marka hore kusoo dhowaada barnaamijka su-aasha u horeysa haddii aan siiyo faysal faysal maxay kula tahay in laga filan karo dooda hortaalla ama mooshinka weli hor yaalla baarlamaanka soomaaliya ee ku aadan wax kabeddelka arrimaha dastuurka waddanka iyo doorashada qof iyo cod sadar waa dhowahay waxa weeye heshiiskii golaha wadatashiga qaranku uu gaaray bishii shanaad labaatan iyo afarteedii ilaa iyo labaatan iyo toddobadii lagu gaaray xamar wuxuu ahaa heshiis la oran karo wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed ay gaareen madasha wadatashiga qaran madasha golaha wadatashiga qaran sharci ahaanna dastuurka federaalka soomaaliya waa u fasaxayaa inay gaari karaan heshiisyo siyaasadeed sidaa darteed heshiiskani ma dhaqan gelaya mise ma dhaqan gelayo isagoo oo ishuwan macnaha waxay u taallaa doodaasi baarlamaanka labadiisa aqal iyo sidii ay uga falceliyaan saas darteed waxaan aaminsanahay baarlamaankay shaqadaasi u taallaa inay iyagu ay shaqadooda qabsadaan iyo inay iyagu de hawshooda gabaan marka saasaan aaminsanahay waayahay waan kugu soo noqon doonaa faysal garyaqaan waad dhegaysanaysay dabcan doodii dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka socotay baarlamaanka soomaaliya ee ku aadaneed mooshinka baarlamaanka horyaala ee ku aadan wax kabeddelka arrimaha dastuurka qaabka doodda ay u socotay iyo waxaa laga filan karo doodan maxay kula tahay bismi illaahi raxmaan raxiim baarlamaan xilkiisa ayaa waxay tahaba inay falanqeeyaan ka doodaan kadibna ay cod u qaadaan ay ansixiyaan doodahooda marka baarlamaanka haddana waxyaalaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah inay doodo adag dhexmaraan ku kala qaybsamaan ku kala ra'yi ka disnaadaan baarlamaankaaba sidiisaba waxaa loo kala fadhiisan karaa qayb muxaafada iyo qayb mucaarada iyo qayb labada dhinacba ka kala aadayaan oo midig dhexe midig iyo bidix fog iyo baarlamaanku waa yeeshaa marka inay doodu taf noqonayso oo dood adag noqonayso oo aanan sahlanaanayn shimbiriyahow haysan noqonayn ayaan aniga u arkaa haddii aan mid kusii darsado heshiiska siyaasadeed ee la keenay baarlamaanka la hor keenay waxaan u arkaa aniga tallaabo hor loo qaaday inay tahay laakiin dulduleeladiisa iyo meelaha layskaga hor imaanayo waxay aada u fiicnaan lahayd sida wax kabeddelka qodobada dastuurka oo kale ah in aada loogaga baaraan dego brosejarka aana lagu ciyaarno brosejarka la ilaaliyo waa maasanta waaya inkastoo su-aalo badan oo dhinaca sharciga ah oo ku gadaaman heshiis siyaasadeedkani ay jiraan haddii aada raacsato garyaqaan zakariye su-aasha laisweydiin karaa waxay tahay arrimaha laga doodaya waxaa ka mid ah sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka marka waxaa la isweydiinayaa yaa wax ka bedeli kara dastuurka yaa iskale sharciyadaas
isla dastuurka horta naftirkiisaa tilmaamayo cutubka shan iyo tobanaad ayaa tilmaamaya habka wax kabedelka dastuurka loo sameynayo qodobada dastuurka ee wax laga bedelayana waa laba nooc aanu kala qaadi karnaa nooc oo adag oo qodobada adag ee qodobada adag marka ay yihiin waxay u baahan tahay arti dadweyne hadda sida in qodobka koowaad oo kale uu tilmaamayo oo kale dastuurkeenna sahal sahal looma bedeli karo laakiin qodobada kasoo hara cutubkaasitooda aan ku tilmaamayno aan cutubada asalka ah ee la yidhahda lama taabtaanka ah marka wixii ka soo hara waa qodobo sahal qodobo sahlan waayo waa la bedeli karaa sida in haddii aan soo qaadano kale tirada baarlamaanka baarlamaanka soo noqonaa golaha wasiiradiisa noqonayaan madaxweynaha tacalkiisa taarimka waxaasoo dhan qodobo sahlo ah waa la bedeli karaa qodobada aan la bedeli karin waxaa waaye soomaaliya federaal ay noqoto federaal ma ka guuri karnaa maya soomaaliya demokrati waata demokrati inta ka guurna boqortooyo ma noqon karnaa waa maya soomaaliya dal waxaa waaye shareecada ay beys u tahay inta ka guurna ma dhihi karnaa secular aan nahay waa maya marka doodo qodobo ad adag ah waxaa jiraan oo afti dadweyne waxaa laga waxba lagu bedeli karaa mid midaasi tud waayo dastuurkaa tilmaamaya in dastuurka wax laga bedeli karo laakiin isla dastuurka wuxuu leeyahay qodobo uu sacad ugu tilmaamayo oo laleeyahay gudiyo madax banaanaa la dhisayaa gudiyamada madax banaan markii la dhisana waxaa ku jira guddi la yihahdo guddiga dibu eegista iyo la socodka dastuurka guddigaasi tud waxay soo bilowdeen ilaa laba kun labaiyo tobankii ilaa ay hadday shaqaynayeen dibu eegista dastuurkii ay wadeen qodobo badan ayaana wax aan la soo jeejeedinaya in wax laga bedelo si looga bedelo marka question ka imaanaya waxay tahay ka qaanuun yaqaan ahaan ma qodobadaasay raacayaan oo guddiga golaha guddiga madax banaan dastuurka loo dirayaa oo ayagiga inta soo fiiriyaane hadhowda hal mar wada keenayaan wixii dibu eegistoo dhan mase kuwaan hadda loo baahdaa inta la soo bixiyo ayaga la keenayaa marka baarlamaanka yaa horkeeni kara marka wax ka bedel dastuur waxaa horkeeni kara isla xuldaha baarlamaanka waxaa horkeeni kara golaha wasiirada waxaa horkeeni kara guddigaba oo horkeeni kara
halkaas igu hay abukate waan kugu soo laaban doonaa dhinaca bulshada rayidka soomaaliya iyo sida ay u arkaan dooda baarlamaanka hortaalla iyo heshiiskii siyaasadeed ee dhowaan golaha wadatashiga qaranku ay gaareen waxaa soo baxaya inay jiraan walaac ay bulshada rayidku ay ka qabaan qodobo ka mid a heshiiska iyo arrimaha socda waxaan kusoo dhaweynayaa marka fu'aad axmed oo isna ka mid ah aqoon-yahanada golaha rayidka fu'aad maxay tahay aragtidiina ama aragtida aad ka qabtid qodobada heshiiskii dhowaan madaxda n c c ama golaha wadatashiga qaranka iyo sidoo kale dooda wax kabeddelka arrimaha dastuurka
khadarow waa ku dhowahay adiga iyo dhegeystayaasha inta waa salaamaya marka koowaad marka labaad horta waa dood wanaagsan in oo soomaaliya waa wadan burbur ka yimid oo dibuyagleelis ay ku socoto wadankana wuxuu u baahan yahay sidiisaba waa wax la wada leeyahay wada lahaanshadana waxaa ka dhalanaysa wadatashi inuu ka dhasho waayo si ay hore ugu socoto oo wadanka uu ku midaysnaado oo waa sax golaha wadatashiga qaranka waa u madax bannaan yahay inuu heshiisyo siyaasadeed inuu qaato laakiin waxaa moodaa heshiisyada hadda uu qaatay inay yihiin heshiisyo masiiriya oo waxyaabo badan taabanaya oo aa moodo in waddadii saxda ahayd waa loo qaaday laakiin inuu xoogaa deg deg inuu ku jiro aa moodo ayadoo aa moodo lafteeda in dadkii oo xubnaha ama stakeholderskii ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah laftooda ay qaar ka maqan yihiin aan sida hadda ururada rayidka oo kale aan qeyb weynan aan laga siinin dowlad dhiska sida sida ay tahayba siyaasadda keliya maahane unugyo badan ay leedahay in dowladda la yegleelo oo si isla ogolo loo yagleelo waa sax golaha waa ku hogaamin karaa soo jeedintiisu waa leeyahay jahaynta waddankana waa leeyahay laakiin in waddanka ay laftiisa loo dhimriyo oo isla socodka iyo isla jaanqaadka shacabka iyo dowladdaba in iyo dowladda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba intaba in inay isla jaanqaadaana loo baahan yahay marka hawshan waa soo jeedin waa meel wanaagsan waa wixii lagu taamahayey in badanba ururada bulshada ay u taagnaayeen ay lahaayeen hala caddeeyo qodobada sharciyanka dastuuriyanka ah oo kala xadaynaya awoodaha si looga baaqsado dhibabkii badnaa oo dowladda horsocodkeeda hore u ragaadiyey oo ahayd ra-iisul wasaare iyo markasta isku dhegan madaxweyne oo waayahan dambe in hawsha siyaasaddaas in si looga qaangaaray aa moodo talooyinkii wax ku oolka ahaa oo aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta bisaylka la gaarayayna ka mid tahay in waa tilaabo hore loo qaaday ka mid tahay in la yidhaahdo madaxweyne ra-iisul wasaare ha laga tago oo madaxweyne ku-xigeen ha loo guuro laakiin isla ogolka imisuu dhan yahay su-aashaasaa waxa waaye weli ayaa dadka aan la gaarin meeshii laga rabay in isla ogolkaas la gaaro waa sax wax kastaba oo dhacaa in baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka looga doodo wadankan waa wadan dimuqraadiya laba laba golo baarlamaan uu leeyahay labada golo baarlamaan ayay tahay inay hawshaas ay baas mariyaan marka in waxaanu sugaynaa dadkii dowladaha xubnaha ka ahaa ee dowladda federaalka iyo ururada bulshada iyo shacabkaba fekerkooda in qayb laga siinayaan in qayb laga siin doonaan ku rajo weynahay laakiin hadda sida ay wax ku socdaan qaladaad waa jiraan howlo hordhac oo dowladda ay inay boobaysaa muddo waa jiraan laakiin wadanka weli rajadii iyo wanaagii shacabka ay filahayeen waa waa ku socda waayahay fuaad waad mahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa markanna waxaan ku laabanayaa faysal matan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda faysal qodobada heshiiskii siyaasadeed ee muranka uu weli ka taagan yahay waxaa ka mid ah leadership structuringka ama qaabeynta xubnaha ama maamulka dowladda oo oo in laga guuro nidaamkii ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeen oo kale dhinacaas markaad ka fiirisid iyo buuqa taagan maxay kula tahay maxaa saameyn ah oo siyaasadeed oo ka dhalan kara qodobkaas markaad fiirisid
khadarow waa su-aal wanaagsan dastuurkeenna federaalka ee soomaaliya haddii aad eegtid article one wuxuu kuu sheegayaa soomaaliya inay tahay wadan federaal ah madax bannaan dimuqraadig ah lagu helay wadajir bulsho iyo matalaad dadku ay u dhan yihiin oo ah ah nidaam axsaab badan lehna mataqaanaa social justice haddii aad fiirisid qodobka saddexaad oo founding principleska ah waxaad arkaysaa inuu u qoran yahay soomaaliya waa wadan federaal oo republic ah oo lagu helay asagana isaguna ah mataqaanaa nooc power sharena wuxuu leeyahay waxa lagu waxa weeye federal principally awood qaybsigu uu yahay nooc federal system ku base garaysan markaa labadaas qodoba eegtid heshiiska siyaasadeed ee badasha wadatashigu gaartay ee la rabo ansixintiisu iyo sharciyadiisu inay marto labada aqal wuxuu u muuqdaa mid aan ahayn nidaamka soomaaliya ay heshiis ku tahay ee labaatankii sano ugu dambeeyey heshiiska lagu ahaa sidee uusan ku ahayn soomaaliya waxaa laga soo dhisay meel fog si ay u noqoto si ay u gaarto meel wanaagsan geedigii la guuray marka haddii luqada afka reer guuraaga kugula hadlo haddii la rabo in reer la raro xilli abaarana la joogo waxaa loo baahan yahay xoolaha iyo reerka inta jilicsan in maaragtay xoogaa loo yaro kaadiyo oo marba meel geedigaas lagu minqaado minqaad baa la yihahdaa oo marba meel lagu furo si xerada la rabo loo gaaro ma aaminsani marka hal mar inta la guuro in meel kale loo guuro labaatanka sano waxaan kusoo wada jirna waxay ahayd nidaam iskorjoogteynaya oo awoodaha qofka ruuxa lasoo doortay ee madaxweynaha ah iyo awoodda badan dastuurka uu siinayo prime ministerka lasoo magacaabay inuu xukuumad ahaan shaqada exuud gareeyo oo u madax bannaanaado shaqada uu qabsanayo sidaa darteed sidaa darteed marka waxaan qabaa habkii awood qaybsiga ahaa ee lagu heshiiyey ee labada xafiis wadanka ugu sarreeyey in lagu degdegey sidee baa loogu degdegey for example xafiiska prime ministerka xafiiskiisu waa xafiis awood siyaasadeed oo muuqata ku leh bulshada right bulshada ee soomaaliyeed iyo dastuurka soomaaliya halka awoodda madaxweynaha oo la doortay ay awoodihiisu ay ay maaragta ay kooban yihiin marka dastuurka la eego marka iyada oo aan awalba de dadku aysan u wada dhammayn oo maamuladii qayb maqan yihiin haddana waxaad u malaysaa bilowgu waa fiican yahay laakiin in go-aan deg deg laga gaaro iyo caqabad samayn karta caqabad weyn bay samayn karta haddii go-aamo deg dega laga gaaro waxay yeelanaysaa mataqaanaa implications aada u badan oo dhanka wadajirka bulsho ah iyo dibis dastuurka iyo dee dowladnimada soomaaliya oo dhismaysa laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo nidaamkan in laga guuro ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeenka wadamada qaatay nidaamka federaalka markaad fiirisid iyo sida horumarka ay uga sameeyeen dhinaca siyaasadda waxaad moodaa in ama sida madaxdu ay sheegeen inay usoo saxmiyeen dhinacaas wadanka oo ay u arkeen inuu faa'iido u leeyahay arrintaas ma ku muuqata madaxda qaranku ayagaa hoggaan noo ah waa inaan adeecnaa oo aan maaragtay ayaga waxay noo sahmiyaan aanan horta bal marka hore dee aanan qaylay buuq kala hortegin aan dhahno war sidaad wax ku wadaan waa midda koowaad midda labaad een, madaxda keligood wadanka mara ayay keligood wax ma saamin karaan wadanku wuxuu leeyahay dad wadanka usoo shaqeeyey oo jooga oo banaanka hadda ka jooga oo xogtiisa iyo xaaladiisa og sidaa darteed waxyaabaha noocan oo kalea wadatashiya u baahan yihiin wadatashiya u baahan yihiin dheer waxaa kaloo u baahan yihiin eh, in eh, la dhaqangeliyo shayga marka xilligaa la sameynayo si intersi gaarka looga ilaaliyo xilliga ku xiga waaya eh, eh, garyaqaan eh, garyaqaan zakariya yuusuf een, madaxda eh, golaha wadatashiga qaranku iyagu awood ma u leeyihiin inay eh, dastuurku ay furaan oo ay dhahaan waxbaan ka bedelaynaa ama kelmadda markaa saas u dhigtay may awood uma laha laakiin waxay le- ay leeyihiin heshiis siyaasad- heshiis siyaasadeedka ay gaaraan ayaa waxaa loo gudbin karaa golaha shacabka ama golaha wasiirada kasoo kaa dastuurka wuxuu uu leeyahay maamul goboleedya dowladaha dowladaha xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay ka wada xaajoon karaan arrimaha ayaga deegaanadooda kana gaari karaan heshiis haddiiba marka ay ka gaaraan heshiis meesha waxaa ku jirta marka dowladaha ku jiro dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda federaalka dowladdii marka way qaadaysaa wixii lagu heshiiyey markii la qaado iyadaa marka waxay u- u- u turjumay sharci marka si ugu turjumay sharci golaha wasiirada haddii waxaan ay ku saabsan yihiin xeer u baahan ay yihiinna golaha wasiirada wasaaradda iskale ayaa xeerka diyaarinaysa tusaale ahaan ha- ne- doorashaa laga hadlay doorashada waa la yaqaanaa yaa doorashada iskale in guddiga madax banaan ee doorashada see loo dhisaa yaa dhisaa wasaaradee dhisaysa waa la yaqaanaa halkaas marka golihii wasiirada la haya ayaa aadaya logistica loo baahday logisticada miisaaniyadda la aadaa ama security loo baahday doorashada wasaaradda amniga la aadaa marka dowladdii yaaba fadhisa meesha meesha yaa loo fiirinin keliya ma- ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaa fadhiyo madaxweynaha maamul goboleedyada wuxuu madaxweyne u yahay dowladda maamul goboleedka waxaa fadhiya ra-iisul wasaare oo dowladdii federaalka ra-iisul wasaare u ah marka ayagina ayaa qaadayaan oo oo dowladdii dhexe qaadayso dowladda dhexe ayaa sharciyada marsiinayso markay dastuurtaana sidoo kale baarlamaankay u gudbinayaan baarlamaankana markaas dastuurka waa ka doodaya marka
marka laga hadlo midaynta doorashooyinka wadanka oo kale sidee lagu midayn karaa doorashada wadanka iyadoo eh, qeybo ka mid ah madaxdii maamul goboleedyadu ay shirki ka maqnaayeen waa sax horta midaynta doorashada waa iyo keliya ma ahe ee das- dastuurka qodob si cada u sheegaya in loo baahan yahay laga maarmaan tahay harmonisation dastuurada dhan inay iswaafaqaan waa ayna iska hor imaanin in waktiga doorashada inayna iska hor imaanin in wadanka hal jaanqaad uu yeesho isla dastuurka amar bixinaya marka in tallaabo loo jaanqaadana iyadana waa sax laakiin waxaad i tiri sidee wax looga qaban karaa doorashada iyadoo maamul goboleed maqan yahay saas maa su-aashaada de maamul goboleedkaas doorashadiisu wuuba dhammaystirtaba isaga aniga loojikada markaan ka hadlaa sharca hadli maayo doorashadiisu wuuba dhammaystirtaba kuwa caqabada ay hayso oo xaaladooda in xal laga gaaro la rabo kuwaasaa muhiim ah inay xaaladooda xalka gaaraan Ee, een, ee, ka soo qaat su-aalo badan oo ay dadka la soo weydiinayeen ka sharci yaqaan ahaan ayaa waxaa jirto doorashadan hadda laisku da- laisku haysto la leeyahay maamul goboleedyadii waa la- een, ee, sana sanada loogu daray ma midaysno doorasho see loo qabanaa een, ee, somalilan ilaa meeqay ka maqnayd dowladda federaalka ilaa markii la dhisay ka maqnayd doorashona waa la qabanaya waana la waday midnimadana waa la ilaalinaya macnaheedu maaha somalilan in laga tanaasulo markii maamul ahaanay u diiday laakiin dad matalayaa jooga macnaheedu maaha puntland haddii ay diido waxay diidayaan lagala hadlin macnaheedu maaha waxa ay diiday konseenka ka qabto waa in lala fadhiistaa wada xaajood iyo wada ogol laga gaaraa dastuurkaa tilmaamaya oo oo tilmaamaya khilaafaadka dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dhex maro waa in lagu dhammeeyaa walaalnimo wada xaajood walaalnimo u leeyahay maanaa ismaquuninaa la diidaa hase ahaatee laakiin hadda waxaa laga hadlay doorashada galmudug in jubbaland waxaa laga hadlay in gal- in maxaa la dhahaa south west state hirshabeelle sidai ay u midaysnaan lahaayeen isku midna loogaga dhigi lahaa twenty twenty four june aan la wada aqbalay sidaa daraaddeed coherensiga hadhowda madaxweynaha markii la dooranayana in loo wada doorto harmonizing mar loo wada doorto puntland waxay taabanaysaa marka markii la soo gaaro doorashada baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha ay taabanaysaa ka hor dee waktina waxaa furan dowladda u furan in ay la hadasho wadaxaajada heshiisna laga gaaro arrimaha puntland ay ka didsan tahana horey u bilaabatay inta kama bilaabanin oo waxay ka bilaabatay garsoorkii iyo finansigii ka bilaabatay oo ay leedahay sida dastuurka ay u taallo kuma taallo marka iyadana waxaa loo baahan yahay naftirkeeda puntland idaacado badan aan ka sheegay baa waxa ay qabto oo ay taladeeda ah oo ay diidan tahay in ay shacabka u soo bandhigto mar kastaba maaha inay gogosha ka kacdo oo ay tiraahdo maya ma rabno dastuurka puntland saan ma ogolo dastuurka puntland ma rabno inay tiraahdo iyadana dow ma laha dowladda dhexana inay tiraahdo waa ka soconaynaa dow ma laha dowgu wuxuu uu yahay sida dastuurka ku qoran soomaalinimada eh walaalnimo in laysula fariisto laysla wada hadlo puntland waxay ka tanaasuli kartana ka tanaasulso waxa ayna ka tanaasuli karin loogaga tanaasulo saas ayuu ku jiraa soomaalinimada lagu dhisi karaa soomaaliya ma lagu dhisi karaa article hebel sidaasuu qora hadday puntland ku dheganaata article hebel sidaasuu qoraa muqdishona ku dheganaata article hebel sidaasuu qoraa sida hargeysaa dhacayso anugu marka ka tala ahaan waxa aan qabaa wadaxaajoodka waa lagama maarmaan walaalnimo iyo isfahamna in lagu dhammeeyo waa lagama maarmaan puntland iyo dowladda dhexena inay ka wada fadhiistaan ee ay arrimaha ay isku maandiidan yihiinna ay meel ku dhammaystirtaan dowladaha xubnaha ka ah ee kale ee harana ayna fiirsanin oo ay culays saar noqdaan oo ay labada dhinac dhinaca wax diidayo ay ku noqdaan culays saar anigu sidaasaan qabaa article by article inaan lagu deganaa waaya waa mahadsan tahay abukate waan kugu soo laaban doonaa fuaad muxuu yahay doorka ama talooyinka bulshada rayidka soomaaliyeed ee ku aadan doodaha iyo arrimaha hadda ka taagan wadanka
mar kastaba horta waxaan waa wax lagu soo celin jiray oo ururada bulshada ay u taagnaayeen oo ah soomaaliya meel fogaa laga keenay burburaa laga keenay waxaana waxay ku dhisneed isku tanasul iyo isku ogolaasho iyo isku dhimrin siyaasadda annagaa sharci u leh sida abukato uu sheegay annagaa sharci u leh haddii meel kasta ay timaado oo nin kastaba qodob uu ku dhegan yahay oo dowlad goboleed qodobbay ku dhegan tahay oo federaalkii meeluu ku dhega haddii ay timaado waxaan u malaynayaa inaan horta waddanka horu socod mugle inuu imaanaynin hadda meel fiicanaa la taagan yahay oo horu socodkii iyo isla ogolkii siyaasadda meel fiicanuu hadda maraya marka waxaan aniga aan soo jeedinayaa in dowladda ay ka qayb geliso si furanna uga qayb geliso oo aan loo arkin in dana aan la arkaynin oo keligood ay u jeedaan inay meesha ay ka soo bixin hadday noqoto is-ogolaashisiinta oo waqtiyada dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan leeyahay hawshaas waa hawl wanaagsan laakiin in ay noqoto mar kastaba mid looga lgu laguna looguna tiigsanayno qodobo sharciyo ah laakiin laga fiirinayo wadajirka wadajirka qaranka iyo midnimada iyo horu socodka maxaa yeelay dad aan dad kala irdhoobay oo kala fogaaday waxyaabo kala fogeeyeen ayaa la isku soo jiijiidaya waddooyinka iyo sida hadda golaha wadatashiga qaranka wax ku soo jeediyey waa waa fiican tahay laakiin waxaan leenahay annaga si dimuqraadi ah in hawshaas loo taabageliyo baarlamaanka la mariyo laga qaybgeliyo ururada bulshada laga qaybgeliyo bulshada qaybaheeda duwan kala duwanna lagalaga qaybgeliyo si loo helo feker iyo horu socod midaysan iyo wadaniyad buuxda looga helo oo ay u noqonin annaga keliya ha u jeedna idinkoo indhe xiranna soo raaca madasha inay shacbiyadda ku oran dadka dhaliilana ama dowlad goboleedada dhaliilana waxaan leenahay sida hadda puntland oo kale waxaa la yidhaahdaa waa hooyada federalismka oo soomaaliya dadkii waxaweye hawshaan ifaalahan wanaagsan u horqaaday ma aha in ay ayagana de haddii wixii wax dhaliil hadduu jira dhaliisha miiskaa lala yimaada tabashada jirta horay marar badan waxaa soo noqnoqday puntland waxyaaba badan ay diid ma aha taas hadda tan kuma salaysna haddii waxyaabaha ay ku doodayaan waa waxyaabo sax ah meelaha qaar meelaha qaarna waxay u eg tahay in xoogaa sidan si ka duwan inay u wajihi lahaayeen marka waxaan ku talinaynaa ama aan ku talinayaa in si isla ogola hawshan lagu wajaho ani waxaan qabaa horta heshiiska la galay golaha wadatashiga qaranku uu galay wuxuu ahaa heshiis baaxad weyn waxyaabo badan oo la bogaadin karaa ku jiray sida hadda matalaada haweenka oo kale in ee laga wada hadlo oo si gaar ah arrinteeda looga sheekeeyo waan soo dhaweyneynaa haddaad eegto baaxadda heshiiska heshiiskan la saxeexay haddaad eegto baaxadda heshiiska waxaa ku qoran in ay ka wada hadleen heshiiskan uu uu caddaynayo howlaha maamulka doorashooyinka dalka heer federaal dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka magaalo madaxda muqdisho iyo mataqaanaa eh, eh, si loo hirgeliyo iyo dowladaha hoose ay ku heshiiyeen madasha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo doorasho qof socda baaxadda heshiiska markaa fiirsidee puntland oo kale heshiiskan waxba kama gelin kama aysan qayb gelin marka waxaa muuqata eh, inay ina- in sida loo qoray ay tahay si madax goosi ah haddii aad eegto een, nidaamka doorashada dalka qaabka loo geliyo waxaa la dhahay nidaamka isu dheelitiran oo multi mataqaanaa een, eh, la yidhaahdo eh, proportional representation waxaa laga sii qaatay closed list si loogu baysgareeyo laba boqol todobaatan iyo shanta marka halkaa two point four point five ki wuu jiraa kuraasi weli hab qabiil baa lagu baysgareynayaa okay sidaas darteed wuxuu dhiiri gelinayaa een, eh, nidaamkani in wadanka ay ka dhacdo single constituency inuu noqdo nidaamka doorasho Mm, haddii aad fiirisid dastuurkeenana waxaa ku qoran soomaaliya waxay ka kooban tahay saddex xeer dowladeed dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha hoose mas-uuliyaddu mar walbana waxay ka bilaabataa dowladaha hoose ma aha dowladda federaalka marka waxaa umalaysaa single constituencygu inuu dhiiri gelinayo nidaam unitary system ah oo ah nidaamkii koob iyo labaatanka sano dalka lagu soo xukumayey oo ah anaa anaa kuu iri anaa garanaya anaa kaa garanaya anaa caafimaadkeeda fahmaya taana eh, nidaam aniga siday ila tahay eh, dhiiri gelinaya unit- unitary system in hadda aynu dib ugu laabanno waxaa umalale inay tahay arrin aan wadanka u fiicnayn Waayo.
Een, haddii aad fiirisid eh, heshiisku siduu u qoran yahay eh, eh, heshiiska deegaan doorashada eh, eh, qaabka uu qoran yahay qodobka labaad waxaa lagu heshiiyey kuraasa lagu tartamayo inay noqoto hal deegaan doorasho Een, waxa kale oo heshiisku sheegayaa inuu yahay nidaamkani nidaam multibar system way waxba dib ha ugu laabanin laakiin eh, arrimaha ku heeran heshiis arrimaha ku xeeran waxaa weeye iyadoo oo warqad isla warqadu qorayso in nidaamkan uu yahay nidaam multiparty system oo xisbiyo badan ku tartami karaan yaa lagu leeyahay waxaa ku tartami karo oo qura laba xisbi marka een, macquulnimada warqadan qoran ee golaha wadatashigu qaranku uu qoray iyo turjumaada saxda ah ee ku qoran waa kala duwan yihiin oo ayadaaba contradictory samaynaysa marka waxaan qabaa aniga aragti ahaan een, puntland oo kale waxay ku guuleystay local councilska inay qabsato laakiin puntland waxa weeye waxa loo baahan yahay nidaamkani wuxuu waxa loo baahan inuu noqdo consensus based ma aha inclusive oo saddex baa joogto kan afraad baa laga tegaya ama afar baa joogto kan shanaad baa laga tegaya nidaamka waxaa loo baahan yahay waa wax national ah nationally waa in loo wada fariistaa arrintan laga wada hadla Way, eh, dhegeystayaal eh, waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqadaada jimcaha oo idinkaga imaanayo magaalada nairobi Eh, eh, isla su-aasha labada xisbi qaran haddii aan siiyo garyaqaan zakariye eh, madaxda golaha wadatashiga qaranku iyagu is- waxyaabaha laisweydiin karaa waxaa ka mid ah awood ma u leeyihiin inay soo go-aamiyaan in laba xisbi qaran ay tartami karaan oo keliya may ma go-aaminen way soo jee- way- way- waa ka soo jeedinta baarlamaanka baarlamaankay u taallaa Een, eh, laakiin markii aad si democratic systemka aad fiirinaysa niyo hoween eh, iyo sharciga waa kala macno democratic systemka marka aad fiirinaysid eh, dastuurka qof kasta mu-ana wuxuu leeyahay xisbiyo badan xisbiyo siyaasadeed xisbiyo siyaasadeed badan oo leh badanna laba waa ka badanta hase ahaatee wadanku heshiis waa ka gaari karaa inuu laba xisbi samaysto inuu saddex xisbi samaysto inuu xisbiyadan la wada furo ayagu heshiis waa ka gaari karaa wadanka dhinacaas marka laakiin dastuurkeena muxuu qabaa?
xisbiyo badan uu leeyahay xisbiyo badanna waad garan kartaa macnaheeda laba wax ka badan waa inay ahaadaan marka in la xadido ma aha right sax ma aha hase ahaatee laakiin habab badan oo loo xadidi karaa jiro oo xadidaada ay ka imaanayso ha la wada tartamo marka laakiin madaxweynaha loo tartamayo ma rabna wadan faqiiraa nahay en, toban mar ma ku noqnoqon karno waa isku dhibtoonaynaa madax collision ha la yimaado oo laba xisbi ha lagu kala aruuro labadaas xisbi ha lagu tartamo haddii saas lagu dhameeyo waa sax waa way- waa wax dhici karo oo coalition amaba la yidhahda labada xisbi ee baarlamaanka kuraastaas intaas la yeelan yeelata ayaa madaxweynimada u tartamaysa keliya meel kooban lagu xadido Ee, laakiin in la yidhaahda laba xisbi hadhowda baarlamaanka dhan u wada tartamaya ma ma ku aha dimuqraasiyaday ka hor imaanaysaa xaqa oo- oo- oo oo siyaasadday ka hor imaanaysaa
abukaate arrimaha kale ee lasweydiin kara waxay tahay eh, dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo qorshaheeda wuxuu ahaa inay amaba ay waday inay qabato doorasho qof iyo coda dowladda hadda madaxweyne xasanna sidoo kale qorshuhu waxa uu yahay in la- dalka laga qabto doorasho qof iyo coda marka marba haddii dowladdii hore ay damacsanayd inay doorasho qof iyo coda dalka ka qabato madaxda dowladda hadda joogta oo xilligaasi ahaa mucaaradkii maxay ku diidanaayeen bay kula tahay
waa su-aal siyaasadeed oo adag aniga iyo in ilamidaho sharacyaqaana iyo maka jawaabi karno waxay ku ficlaan lahayde doora systemka doorasho uu farmaajo keenay waa midaan shalay waa diiday maanta maxaad ku ogola maxaad ku aqbashay oo aad u keentay shalay ku diiday horta in ayaga aada loo weydiiyo ku ficlaan lahayd aniga inaan inaan afhayeen u noqdo ma laakiin logica ina ma aha wixii shalay aad diiday maanta haddana inaad aad keentay adigoo oonan sababaynin lahayn sababta shalay aan ku diiday saasay aheede maanta sababta aan ku wadana saas waa aniga marka sababa sababeyn u samayn maayo looyar u noqon maayey oo madhahay taas iyo saasay ku kala gedisnayaan laakiin ayagaa laga rabaa in ay caddeeyaan labadii waa isku mide maxaa shalay ku diida maanta aad ku dooratay waaya waa maasan tahay eh, eh, fuaad
khadarow haddii aan hawshaas oo hadda su-aasha ay weydiisay oo ah hawsha labada xisbi n hawshaas waxay horta ka hor imaaneysaa n dastuurkay ka hor imaaneysaa inkastoo horta soo jeedin ay ahayd oo sharciyeynteeda laga rabo n labada goloo baarlamaan laga rabo n waa mid la dhihi karo soo jeedistaas waa soo jeedin aan laga filaynin inuu golaha uu keeno sababtoo ay tahay wadankan mar kastaba waxyaabaha lagu celceliyo lagu celceliya waxay tahay isla ogol in in la helo Een, isla ogolna waxaa lagu heli karaa qof kastaba in si oo madax bannaan uu u tartamo oo rabitaankiisana u soo jeedsado rabitaanka uu soo jeediyena waa mid siyaasi ah oo hadda kanaan ka hadlayno Een, qof kastana uu u madax bannaan yahay muwaadin kastoo soomaaliyeed uu u madax bannaan yahay inuu inuu inuu inuu in la dooran karo inuu waxna dooran karo inuu xisbi siyaasadeedna ka mid noqon karo Een, taas marka markii la yidhaahdo laba xisbi keliya la yidhaahdo ayaa madaxweyneyaasha ku tartamaya Een, madaxweyneyaal iyo oo xilsigoyaal ah iyo kuwo horeba iyo kan hadda maanta kuwa maanta jooga dowladdaba oo xukuumadda fadhiyaba intaba waxay ka hor imaaneysaa een, rabitaankii horusocodkii yadadiiladii iyo dowlad dhiskii laga lahaa een, in soomaali soomaalidii hore oo xoogga lahayd inay dib u soo laabato iyo dimuqraadiyaddii lagu taamahayey oo ilaa labada kun laga soo shaqaynaya maalinba geed lagu soo harinahayay ayaa waxay taas ayay kala dhambaalaysaa een, xoogaana markii aan si u nidhaahno een, ax- xisbi siyaasadeedaa maanta meesha jooga xisbigaas siyaasadeed waxyaabo badan oo uu diidanaa waxyaabaha ka midkay tahay in in siyaasadda ay dad yar inay afduubaan in afduubkii siyaasadeed oo hore loo diidanaa inay maanta inay hor kacaan ma aha oo waa in qodobkaas haddii baarlamaanka u tagana ee, urur- ururada bulshada waxaan leenahay in qodobkaas waxa waaye sidiisaba laga gudbo oo dastuurka wuxuu sheegaya la aado waa soo jeedin karaan waa sax xaqay u leeyihiin laakiin kaas waxaan leenahay in dib looga laabto oo laga fiirsado Een, tan kaloo ah een, qof iyo cod in doorasho qof iyo coda la qabto Een, waa sax dadkii waxaa baahiyey oo lala daalandhacahayey doorasho oo soo xulisa Een, oday qof keena waxaa l- waxaa loo soo wareegay een, laba qof ii keen een, aan qof ka qaate saddex ii keen aan aan midkaan raba aan ka xushe intaas marka waxaa loo taagnaa ururada bulshada waxay u taagnaayeenoo lahayn war sidaan sida saxda maahan ee dadka awoodda waxaa iskale dastuurka awoodda wuxuu siinaya een, muwaadiniinta shacabka soomaaliyeed uu siinaya ayagiina waxay xaq u leeyihiin in ay qofkii kuraasta iyo siyaasadda ku mathali lahaa in ay ayaga codkaas inay ka dhiibtaan marka maanta haddii la aaday in qof iyo cod la aado waa waxyaabaha dimuqraadiyaddana ay sheegayso een, ififaalo fiicanna leh xukuumaddii hore oo xukunka ka degtayna ay soo jeedisay laakiin ay u suuro gelin haddii xukuumadda maanta ay leedahay qof iyo cod ayaan u jahaysanahay waa mid suuro geli karta waa mid loo baahnaa waa mid lagu heli karo mathalaad dhab ah ee dad baahiyadooda hadday noqoto xaq aqooneed had- hadday noqoto een, dad siyaasadooda geyn kara miiska wadatashiga iyo miiska siyaasadda wadanka geyn kara in la heli karaan aaminsanahay haddii qof iyo codkaas neeba waaya eh, eh, gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay eh, eh, si kooban faysal haddii baarlamaanku ay ansixiyaan heshiiskan hadda hor yaalla ama mooshinka hadda hor yaalla maxay kula tahay maxaa ka dhalan kara heshiiska noocana wuxuu leeyahay daldaloolooyin badan oo khatar sababi kara haddii baarlamaanku ansixiyo maxaa dhacaya marka baarlamaanku hadduu sidan ku ansixiyo oo sidan wax ku wado isagunbaa magaciisu ku dhumayaa maahe wax kale oo uu soo siyaadinayo ma jirto laakiin waa binding document waa waa documenti sharci ah haddii baarlamaanku arrintan ansixiyo Een, maxaa ka dhaqangelayay iyo fidinta dastuurka lagu sameeyey muddaxileedka la sameeyey waxaa dastuurka haddii bedel lagu sameynayo isbedel lagu sameynayo ma saameynayo qofka marka xafiiska joogo for example dastuurkeena terms of of officeka waxaa ku qoran inuu mudaxileedku yahay afar sano afar sanaa madaxweyne xasan sheekh lagu doortay afarta sano xafiiska ku joogayaa haddii dastuurka wax laga bedelo qofka soo socda oo ku xiga yaa iya execute garaynaya oo shaqadaa bilaabaya oo ay termkiisa ka bilaabanaysa Eh, waka Waay- waayahay eh, abukate baarlamaanka haddii uu sidaa ku ansixiyo iyadoo layska daba jiitamayo natiijadu waxay dhala- waxaa ka dhalan karta natiijo eh, ma aqbalin haddii ay ka dhalata natiijo ma aqbalin ay ka dhalata ee la diidana iyadana markaasta waa ca- waa caqabado hor lahoo bilowday hadda anigu waxaan dhihi lahaa baarlamaanka doodiisa inta ay socoto meesha ugu adag ee diidmada ka socoto waa maamul goboleed maqan iyo siyaasiyiin hore hal ilaa iyo xadka wada xaajood laga gaari kara ha laysku dayo laakiin haddii baarlamaanka uu yidhaahdo waa samayna waa sharciyeyna de waa sharci laakiin su-aasha waxay ka imaanaysa xaggee laga dhaqangelinaa marka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshada ka waran xaggee laga dhaqangelinaa su-aasha taas waaba ka jawaaba hadduu baarlamaanka yidhahdo waa ansixina ee xaggana lagaa yidhaahdo maana kaa aqbalin haddaba xaggee ka dhaqangelinaysaa suu caqabad hor- hor lamaha iyo shiddo hor lama waayahay eh, eh, gabagabadii barnaamijka eh, eh, muxuu yahay xalka abukate Eh, si kooban xalka iyo eh, gabagabada hal ereyaan kusoo kooba soomaaliya waxay u socotaa safar dheer safarka dheerna waxaa lagu gaari karaa oo keliya iyadoo gacmaha la haysaysto gacmahana waxaa laisku haysan karaa keliya iyadoo la wada xaajoonayo laysqancinayo layswalaashanayo oo laisku tiigsanayn oo aanan lalahayn qodobkaasaa ii sharciyeeyo qodobkaasaa ii sharciyeeyo waa baamaasanta fuaad Een, gabagabadii waxaan ku gabagabeynayaa een, hawshaan wadanka een, horusocod wanaagsan iyo eh, safarkii dheeraayuu na sugahayay in weli meel fiican laga joogay horta ay caddaynaysaa Een, baarlamaanka waxaan waxaan soo jeedin lahaa howlahan baarlamaanka inuu dood adag geliyo asagoo ka fiirsasho iyo ka turis badan muujinahaya Een, lafteeda waxaa loo baahan yahay in doodo ama eh, maslax siyaasadeedyo oo doodan looga qeyb gelinayo een, siyaasiyiintii hore oo wadankan een, waxaana looga qeyb gelin karaa hadda ay u fududtahay sidii hore jaantaa rogan maaha axsaabaa jirtay axsaabayna ka kala tirsan yihiin een, magacyadooda waxba kuma soo saaraan waayahan dambe een, siyaasiyiinta hadday wax mucaarisan yihiin hadday mux- wax muxaafad ay, ay hawl taageero u muujinayaan marka ururada siyaasadda oo taagan in laga qeyb geliyo een, ururada bulshada oo shacbiyankana laga qeyb la- la- laga qe- in ururada ee, bulshadana in laftooda laga qeyb geliyo marka si loo helo marka hawl midaysan iyo isla ogol maxaa yeelay haddii intaas la waayo waxaa imaanaysa marka nin kasta inuu dhagax dibadda kasoo tuuro oo yidhaahdo xaggaa laga fulin doonaa hawshan marka ful, fulid wanaagga wuxuu ka imaanayaa in ay dowladda xukuumadda haddii ay hawshan soo jeedisay iyo dowladda q- xubnaha ka ah kuwii maqanin la raadiyo in siyaasiyiinta oo horena laga qeyb geliyo ururada bulshada laga qeyb geliyo dood furan iyo masrax siyaasadooda furanna in dadka isugu yimaadaan xalka eh, ugu dambeyntii faysal iyo gabagabada maxaa xal u aragtaa ugu dambeyn anigu si kooban waxaa xal u arkaa een, heshiiskan siyaasadeed ee ay madasha wadatashiga qaranku gaartay een, marka la fiiriyo qaab ahaan dastuurka inkastoo abukaato igaga rumiyay arrintaas waxaan u arkaa inay xoogaa wax badan aysa iswaafaqsaneen arrinta multiparty systemka iyo labada xisbi waxaan qabaa in sharaxaadda loo dhigo inay fiicnayd in la yidhaahdo nidaamka waa multiparty system waa uu furan yahay laakiin labada xisbi ugu aqlabiyada badan yaa yaa yay ka soo baxayaan labada hoggaan ee dalka ugu sarreeya waa midda koowaad midda labaad xalkeenna wuxuu ku jiraa in aynu isu dhumrino la isu dulqaato ee la wada fadhiisto la wada hadlo si genuine ah looga jawaabo caqabadahana haysta oo waa maxay warqadaha lasoo qoray baarlamaanka la geenaya waa la ansixiyey haddii la ansixiyo iyadoon raalli laysaga ahayn oo layska daba jiitamayo waxaa imaanaysa halkee implementationkiisu ka dhacaya at what level halkeebuu ka dhacaya marka waa ku diiday waa ku diiday leedahay halkaa waa ka soo tagnay meel aan ka soo tagnaynan ku laaban meel aynu u wada socon karno kitaab ha loo furo eh, beejka ha loo furo halkaa hala wada aado cidda naga maqana hala qanciyo siyaasiyiinta eh, eh, stakeholderska bahwadaagta ah ee madalaha badan furtay ee hadlaya halaga dhaqi- halaga qeybgeliyo waxaa kaloo jirta kulli waa wada state actor dadkan waxaa jira dad non state act- actorisa oo prominent oo hadda fuaad ka mid yahay oo culummo leh oo dhaqa ganacsato leh Eh, marka ayaga laftigooda non state actorska in laga qeybgeliyo oo loo furo waa muhiim arrintaas way waa mahadsan tahay faysal waqtigii waa naga dhacay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kuwaasi waxa ay kala haayeen dhegaystayaal garyaqaan zakariya yuusuf oo ah aqoon-yahan dhinaca arrimaha sharciga dastuurka iyo doorashooyinka ah iyo faysal mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda ah iyo fu'aad axmed xuseen oo ah aqoon-yahan ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed dhammaantood waxa ay joogeen magaalada nairobi waxaana igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa sidaas iyo nabadgelyo